kooxda shabaab ee soomaaliya oo looga adkaayo dagaalka foolfoolka ayaa mar kale bilowday inay sii lawalexaadso weerarada baabuurta midhaysan iyo weliba howlgallada sida deg dega ay u fuliyaan guutooyin ka tirsan dagaalyahanada xarakadaasi kooxdan ayaa maanta xubno ka tirsan dagaalyahanadeeda u dirtay aqalka madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaasoo ay ku weerareen xilligaas oo uu shaqadiisa bilaabay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya sharaf xasan sheekh aadan si ay xarunta kusoo galeen ayaa su-aalo badan ay ku dahaaran yihiin weerarada noocan ayaa inta badan muddooyinkii u dambeeyay xarakadu ay adeegsanaysa kuwaasoo muuqanaya inuu yahay xarbul cisaabaad ama dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaq ah waana mid inta badan keentay inay isticmaalaan jamhadaha dagaal ee laga guulaysto dagaalka foolfoolka si kastaba xaaladdu ay tahayba arrintu waxay kusoo beegantay xilli xalay sidaasoo kale ay u weerareen saldhig ay ama hotel ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo la fashiliyay weerarkaasi waxaa kasoo horreeyay weerarkii central bar oo lagu qaaday goob ay deganaayeen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaana xubnaha golaha wasiirada mudanayaal iyo siyaasiyiin karageysaan kaasoo geysay khashaare dhimasho iyo dhaawac labadaba isugu jira xaaladan xarakadu iminka ay bilowday ee ah inay weeraro noocaasi ka fuliyaan xarumaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo meelaha ay joogaan ciidamada shisheeye ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo xaaladda dalka ee ammaanku uu soo hagaagaya meelaha qaarkood howlgallada noocaanihi dowladda federaalk ayaa sheegtay inay yihiin kuwo deg deg oo aan laga hortegi karin balse ay tahay in goor horeba la baaro xoog baarisyo kala duwan wardoonkuna ay si feejigan ula socdaan dhaqdhaqaaqa kooxahaasi waxay sheegeen inay suurtagal tahay inay meel kasta ka fuliyaan weeraro noocan oo kalea kuwaasoo suurtagelin kara bay yidhaahdeen in ay xarakadu ay u aragto guulo la taaban karo arrintaasi si kastaba ay ahaataba maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weerarkii maanta waxay ka baran doonaan cashar cusub oo aan sugidda amniga si sare loo sugo